waxaan joogaa birja garissa iyo arrimihii ka dhaceen iyo subaxan saaka'a ee ay tahay arbaca taariikhdaana bisha ay tahay taarikh kow bisha shanaad labada kun iyo labaatan iyo afarta meeshaasaan ku kallahay wakhti adiga laba saac iyo bar baan tagay oo subaxnimo anigoo raba inaan ogaado xaaladii u dambaysay iyo wixii meesha ka socdo markaa sidaa awgeed maadaama dadka ay dhegta wada taagihayaan in badanna maaragtay ay dhibaatadaa saamaysay iyo maaragtay nim ay saamaynin oo maarata ehel ahaan iyo muslimnimo iyo soomaalinimo ay u saamaysay maanta waxay ii sheegeen qoladii red cross dadka ilaa hadda maqan ee biyaha ku maqan inay kow iyo toban yihiin raq iyo ruuxna aan la haynin waxaan kaloo meesha ugu tagay laba doon oo ay iska leeyihiin ciidamada dowladda maaragtay militariga navy oo imaadeen subaxan kuwaasoo maaragtay horwadeen qoladan maaragtay red cross oo tusaayeen meeshii ay ku gadoonto doonta wixii meeshaa laga soo heli doono lama garan doono marka howlgalkaasoo hadda dowladda subaxan kow ay bilowday ayaa hadda indhaha loo taagaya loo hanqaltaagaya wixii laga heli doono moogi marka intii laga dhintay ilaahay maarata waxaan maaragtay inay samar iyo iimaan ilaahay uu siiyaan u dardaarmaynaa inta dhimatana ilaahay jannatu firdowsi alla ha geliyo siday culummada noo sheegeen dadka biyaha qofka ku dhinto waa shahiid hala niyeysto qofkii haddii nin walba uun dhiman lahaaye maalinkiisa nin dhaafay ma laha laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waaye hala samro dad muslimiin baan nahay dadka laga dhintay dadka way samarsan yihiin inta badan ninkii meedkiisa helo maanta hataa ma oynay alxamdulilah bay leeyihiin dadka waxaa ka murug badan ninkii qofkiisana maqan yahay meedkiina la murugta horta dadkaasay ku hartay dadkii meedkooda heleen maanta way fiican yihiin wayna samarsan yihiin ilaahaygooda wayna aqoonsan yihiin geeridana way og yihiin inay xaq tahay in badan oo dadkaa ka midna anigu waan soo booqday alxamdulilah